saamaynta ugu badan ee go'aankii ay dowladda kenya magaalada wajeer ugu wareejisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaa haatan dareemaya dadka shacabka ah ee ka soo safraya gobolada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana u soo safraya magaalada nairobi garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa maalin kasta ka soo baxa dhowr diyaaradood oo sida dad boqolaal gaaraya waxaana marka ay diyaaradahaasi isugu yimaadaan gegida diyaaradaha ee magaalada wajeer ka dhasha mashquul safaf dhaadheer iyo baaritaano adag oo la marsiinayo dadka safraya daalka iyo rafaadka kasokow waxaa jira caqabado dhowr ah oo ay sidoo kale wajahayaan dadka ku safraya baasaboorka soomaaliga liibaan cali gaas waxa uu ka mid yahay dadka ka soo safray magaalada garowe ee soo maray diyaaradaha ee magaalada wajeer wuxuuna sharaxayaa dhibaatadii uu dareemay muddadii uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer waxaan ka mid ahay dadka kasoo duulay garowe waxaan nimid muqdisho garowe baaritaan badan baan kusoo marnay muqdisho aan haddana muqdisho diyaaradda waan ka deganay diyarad kale aan lagu wareejay ayadana baaritaan aad u fara badan baa lagu sameeyey kadib waan soo duulnay waxaan nimid wajeer wajeer markaan nimid dadka aad u tiro badnaa diyaaradda howlkale wajeerna waa howl yar oo imigreshinka dadka o dhan ma qaado banaanka ilaa iyo banaanku feelka gaaray qoraxda aad bay u kulleed waa soo maneen dad ramadaan ku jiraan ahayn dhibaato weyn baa halkaas laga qabsatay ilaa iyo saddex saac baan wajeer ku cadibneen dhibaato weyn baan wajeer kala kulannay saddexda saac ma dadka la baarayay mise saddexda saac immigration feelka dadka way badnaayeen dadkana waxaa la baarayay mashiinkii baa laba mashiin weeye labada mashiin markaa dharka suunka siibtay dharkaas asaaris goosada waqtigaa waqti waa yaryaha laba mashiin oo yar weeye dadka feelkaas waxaa aad loo daayay mashiinada yararka gudihii markaan galnayna fiisooyinkii wixii la qaadanaya ayagona feel loo sii galay meelaan ku tukan oo filicda ahayd meel yaroo rog yar yaalay buu ahaa salaadii baa xataa dhibaato weyn nagu kuntay adi waxaan ku oran karaa cibaadadeena cibaadada maalintaas ramadaanka waxay ahayd aad baan u dhibaatoonay iyo marka jooma kiyaanta markaad imaateen jooma kiyaanta markaan nimid haddana waxaa weeye feel baa sii gallay afurka meeshaan ku afurnay afur la-aan dad waxyaalo yar diyaarado kale tibar yar wax lalsiisiiyo wixii baanu ku afurnay ilaa sagaalka habeenimo ama saddex saac habeenimo saa u taqaanaan baa banaanka soo istaagnay intaana waxaan ku ficnay jooma kiyaanta waan ku ficnay gudihii waa dhibaatoonay jooma kiyaanta markaan imaa inaas ka soo baxnay ahayd dadka dareemay saamaynta ka dhashay go-aankii ay dowladda kenya dhowaan soo saartay ee ay ku joojisay duulimaad dii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaa ka mid a ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi gaar ahaana ganacsatada ka shaqeeya xafiisyada diyaaradaha kuwaasoo caqabado kala duwan kala kulmay tigidhadii ay horay ugu gooyeen macaamiishooda cabdikariin cusmaan caruush waxa uu ka mid yahay ganacsatada xafiisyada diyaaradaha ka shaqeeya ee magaalada nairobi caqabado badan ayaa jira waxaa ka mid a number one waktigii travelka oo aad u dheeraaday awal hal saac iyo bar ayaa qofka waxay ku qaadan jirtay flight timeka inuu muqdisho ka soo duulo u imaado nairobi hadda maantay yar walaalkay ah oo ayna boorka aan ka doonay afar saacadood ayay ku qaadatay markuu xamar ka soo duulay inuu nairobi imaado number one horta waa caqabadaas waktigaas dheer marka wuxuu keenay caqabad kale oo ah dadka connecting flight nairobi uga bixi lahaa falaydada isku xirxiran waxay keentay in falaydadoodii xataa ama dib loo dhigo ama ay welwel badan ka qabaan ama ay miisgareeyaan oo ay waayaan falaydadaas marka caqabado badanaa jira kuma sii jiraan dadkii hore oo awal sida fudud intay albar ku imaadaan baasaboorada kenyaanka ama baasaboorada ajnabiga kala wata markay imaadaan hore labaatan daqiiqo kadib magaaladii gudaha kusoo geli jireen haddana waa dareemi kartaa afar saac iyo xoogaha waa laga yaabaa inay qaadato inay nairobi gudaha usoo galaan dadka ku safri jiray diyaaradaha tooska ah ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa sheegaya in markii hore aysan dareemi jirin wax dhibaato ah iyadoo alaabta dadka safraya markii hore lagu baari jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna si toosa uga degi jireen garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi baaritaanka waxaa ku sugan waa labay kala ahaayeen awal markaan muqdisho lagu soo gaari jiray boorsooyin iyo iyo waxaas iyo shuqul kuma lahayn baaritaankooda mish waxaa soo mari jirna keliya mishiinka la dhex maro waa fuweed aad isku dhow wax badan adaa shan saac lix saac baa gaab ah u dhexeeya oo silic ah qoraxdii wajeer waa meel aad u kulul cimileeda aad kurushahay iskuma dhow anagu kuleeyi markuu farmaajo uu sameeyey iyo iyo uhuru ay heshiiyeen ku heshiiyeen wajeer lasoo marna muqdisho toos loo yimaado nairobi aad baa ugu farxnay horumar badan baan gaarnay maba la dareemi jirin safarka laakiin hadda qof u xiisaya safarka male sababta wax laga horeyso wajeer baa laga horeyso dhib weyn aad bay dhib u tahay dowladda soomaaliya ayaanan weli soo saarin go-aan go'aan rasmi ah oo ay uga jawaabayso go'aankii ay dowladda Kenya ku leexisay duulimaadadii tooska ahaa ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi marka laga reebo in Soomaaliya ay Kenya ka dalbatay in ay go'aanka ay soo saartay dib u fiirso Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi